kulanti wanaagsan dhegaystayaal qaramada midoobe ayaa arbacadii shaacisay in ku dhowaad lix milyan oo ruux oo ku nool soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo sannadkan khubarrada ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in dalka uu cagaha la galay xaalado abaareed laanta iskuduwidda arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobe ee loo soo gaabsho ooja ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in roobabkii dayrta oo yaraa ama aanan di'in dartii uu dalku ku jiro jiilaal aad u daran qaramada midoobe ayaa codsatay lacag dhan hal dhibic afartan iyo saddex bilyan oo dollar oo lagu fangareeyo howlaha bini'aadanimada ee soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan yihiin xaaladaha abaareed ee hadda ka jira dalka soomaaliya sidee ayayse dowladda soomaaliya ugu diyaar garowday masiibooyinka laga cabsi qabo in ay dalka ka dhacaan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona agaasimaha hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka maxamuud macalin maxamuud waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeysta aad aad umahadsanta walaalkay bal marka hore wadciga guud ee hadda ee soomaaliya gaar ahaan dhanka bini'aadanimada iyo masiibooyinka laga baqaya ama kuwa hadda taagan haddii aad noo soo koobto walaal aad iyo aad umahadsan tahay dabcan xaaladaha dalka soomaaliya xaalada isu bedelayo oo runtii marba si ahaanaya ayay ahaayeen waxaan u malaynayaa inaad ka warqabtay in ay dayrtii hore oo dayrta hadda ahayd tii kasii horeysay ay fatahaad xoogan oo la yidhaahdo elnino oo runtii dalka meelo badan ku dhifatay dabcan infrastructure badan naga baabi'isay guryo naga baabi'isay dad oo nooga dhintay xoolo badan ay nooga baaba'een ayay dhacday dabcan gugi ku xigay wax yar waxaa mooday in si uun loo ay nool yar ay usoo laabatay laakiin dayrtii ku xigtay oo hadda dayrtii aan soo dhaafna ay way naga bacday taasoo runtii hadda aan jiilaal xoogan aan ku jirno marka xaaladda bini'aadinimada hadda aan ku jirna runtii xaalad aad iyo aad u xanuun badan waaye dabcan qiyaasaha hadda la qiyaasayo ilaah baa garanayo laakiin guga oo runtii asagana la filan lahaa laftigiisa oo waxaa la leeyahay xaaladiisu isaga laftigiisa ma fiicno marka dabcan xaalad bini'aadinimo aad iyo aad u xun ayaa dalka ka jirta walaal waayahay inkasta oo uu allah subxaana wa tacaala uu ku shaqo leeyahay haddana waxyaabaha sababay in dayrtii ay baaqatay runtii walaalow haddee waa saad sheegtay ilaah baa garan karo laakiin adduunyadu waxay dareemaynay isbeddelka cimilada oo laasti tobankii sano lasoo dhaafay inay waktigu soo yaryaraanayay oo aad arkaysay in abaartii muddada qaadan jirtay ama laba sano ama saddex sano ama afar sano marka qaarkood qaadan jirtay hadda hal sano gudihiis ay abaarna ay dhici karto xoogan fatahaadna ay dhici karto meelaha qaarkood marka runtii cimilada isbedeshay oo adduunyada dhanna iska bedeshay ayaan runtii ku qiyaasaynaa anagu marka sanadkan cusub ee hadda bilowga ah waxyaabaha halista ah allaha naga haaye cabsida intee ayay la eg tahay
sanadkan hadda cusub dabcan dee dabcan dadkii soomaaliyadoo nugul oo aan qiyaasayno ilaa iyo dad ku dhow lix milyan inay ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo taasoo runtii ayaan ugu haysaa cabsi weyn haddii ay abaarta hadda jirtaayna ay sidaa u adagta usii adkaato dabcan google la filanayena uusan di'in waxyaabaha amni darrada ah ee dalka ka jiraana ay runtii ay uga sii darayaan oo hadda ay dagaalo qabiilo iyo dagaalkii shabaab oo markii hore too socday iyo hadda kan ka socda bari oo lagula jiro qolooyinkan daacishta iyo waxaas markii laysu geeyahay runtii xaaladda dalka soomaaliya xaalad runtii culus waayo laakiin ilaah baanu la kaashan doonaa waaya marka waxaad ku dhawaaqdeen toddobaadkan sida haddaba aad ka dhawaajisay in lix milyan oo soomaali ah ay halas ugu jiraan abaar marka abaarta hadda ma lagu jiraa mise fooda ayay nagu soo haysaa
walaalow abaarta hadda waa la dhex taagan yahay dabcan abaarta hadda lagu jirana waxay ugu gudirsan tahay abaarihii karantood dayrtii hore oo aan sugaynay inay inay da-do ayaanba sidii loogu talagalay u dayn haddana xilliyadii abaarta lagu jiraa waxaa marka la filan kara waxay tahay guga oo runtii wakti ilaa iyo dhowr bilood ah kadib ku aadan oo ilaa iyo bisha abriil meelahaas ahaan lahaa dabcan marka abaar xun ayaa hadda jirtuunaan waaya marka meelaha ugu daran ma ogaateen oo abaarta loogaga baqaya inay si xun ugu dhifato walaalow guud ahaan dadka dalka soomaaliya oo dhan ayaa runtii abaartu ay aad iyo aada u quseynaysaa laakiin sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya saddex iyo toban gobol oo kamida oo kasoo bilaabato ilaa iyo gobolada saaxil iyo murudjeex iyo gobolada waqooyi ah ilaa iyo gobolada gedo iyo baay iyo bakool inta u dhexayso ayay runtii goboladaasi ku wada jiraan marka runtii xaalad runtii aada iyo aad aan u fiicnayn ayaa ka jirta dalka
colaado ayaa dhacay bilihii u dambeeyey marka ma og tihiin qiyaasta dadka ku barakacay walaalow colaadahaasi runtii waxay noqdeen runtii colaado aan aan la qiyaasi karin oo waagii horantood colaado way dhici jireen laakiin colaado asuliited aha dhici jiray dabcan colaadahana colaado iska kaashaday oo dabcan ayay kamid tahay hatee qaybo oon abaarahaas iyo risooska oo runtii meelaha qaarkood ku yaraaday oo daaqsinka iyo biyaha lagu diranayo iyo colaado kalantood oo siyaabo kalantood isaga dhaco marka waxaan ku qiyaasaynaa ilaa iyo laba boqol oo kun oo qof inay colaadahan aynuga barakaceen waa gartay marka dowrka hay-adda aad adigu madaxda ka tahay u gargaaridda iyo garab istaaga dadka barakaca ah ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay hadda
dabcan dowrka hay-adda maalinta musiibooyinku waa dowr aad iyo aad u weyn oo la rabo inay waxyaabahaas oo dhan ay marka horena ka digitaan ka samayso oo markii ama dee abaal u socoto ama meelaha qaarkoodoo laftigooda laga dareemi karo in colaada ka imaan karaan iyo waana runtii intii tabarteynana waan ku dadaalnay waxaan u yeernay dadka lagu sheego xaql awal cadliga ama dadka lagu sheego dadka ugaasyada iyo imaamyada iyo cuqaasha kulli dhammaan si arrimahaas oo karantood aan aysan aysan u dhicin ama meelaha qaarkood ay ka jiraan looga hortago dabcan meelaha qaarkood oo ay ka dhacday abaartuna ay runtii aad iyo aad u saamaysay colaaduhuna ay ka dhaceen waxaan isku daynay inaan uun gargaar gaarsiino dee dabcan laakiin xaaladda aan ku jirnaa waa iska un xaalad emergency ah waxaanu doonaynaa in la gaaro xaalad looga baxo xaaladdaas emergencyga ah waa gartay ma jiraan wax kaalmooyin ah oo aad gaarsiiseen dhulka hadda ay colaaduhu ka dhaceen ha qaybo badan oo kamidana waan gaarsiinay dabcan qaybo kalantoodna haddaan isleenaha hala gaarsiiyo oon runtii ku tala jirnaa annagoo dabcan kaashanayno dee dabcan dalku federaal waaye maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dabcan dadka oo deegaanka deegaanada ay dhibaatado ka dhacday haa waan gaarsiinay haddana qaybo kalantoodaan rabnaa insha allahu tacala inaan gaarsiino walaal waaya marka wada shaqaynta hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ilaa intee ayay gaarsiisan tahay wada shaqayn midna ka dhexaysa
dabcan dee dalka soomaaliya maadaama uu dal dowladla uu yahay oo dabcan annaguna aanu qaabilshannahay arrimaha gargaarka iyo isku duwidda arrimaha gargaarka bini'aadnimada hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ama ha ahaadana kuwa u n ka ama ha ahaada kuwa n g o s ka iyo cid kasta oo dabcan ka shaqaysa arrimahaas oo dhan annagaa koordinad garayno wada shaqayn fiicanna way naga dhexaysaa oo arrimahaas ku saabsan walaal guddoomiye maxamuud waa mahadsantaa iigu jir khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo magacaygu waa cabdiwahaab garabey kana soo hadlaya magaalada koramboose ee gobolku ohaayo waxaan salaamaa dhammaan v o eda gaar ahaan daadiyaha barnaamijka waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka guddoomiye maxamuud guddoomiyaha hay-adda maareynta iyo masiibooyinka guddoomiye waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo intaad xafiiska joogtay shaqooyin badan aa la qabtay waxaa jiray meelo badan oo aad wax geyseen dadkii horjoogu ahaa ama mas-uuliyiintii meelaha aad wax geyseen dadka mas-uulka ka ahaa inay ayaguna qaateen raashiin fara badan oo ka badan kii loogu talagalay dadka inuu gaaro ka badan boqolaal ayagoo mas-uuli sheegana inay qaateen waana ceeb in dadka soomaaliyeed caalamka loo codsado inay gargaaraan kadibna mas-uuliyiintii soomaaliyeed ay iyagu wax musuqmaasuqaan arrinkaas haddaad maqasheen ama aad ka warqabtaan maxaa idinka qorshaysan midda labaad raashinka waxaa laga raraa inta badan muqdisho meelo fogfogaad gaarsiisaan qarash badan aa ku baxo in gaadiid lagu raro in meeshii la geeyo in si nadiif uu ku tago qarash fara badan aa ku baxo halka kiishe raashinka qofka gaara lacagta uu ku fadhiyo waa lacag u goy karto shan kiish iyo ka badan in waddo ka fudud taas aad raadiseen ma ku fikirteen ha walaalka su-aasha la soo weydiiyey aad iyo aad u mahadsan yahay dabcan annagu waxaan la shaqaynaa maamulada dalka ka jiro oo dabcan meelaha aan tegayno iyagu mas-uuliyaddeeda iskale markaan gaarsiino waxaan ugama harno laakiin waxaan samaynaa ku joogtayn oo aan wax allaale wixii loo geeyahay inay dadka ay gaaraan aan ku hubinno marka walaalka su-aasha isoo weydiiya dabcan hadduu isagu hayo arrin besifig ah oo ama huban dabcan inta badan dadka soomaaliyeed waa dad hadal ku nool ah laakiin waxa inta aan ognahay waxay tahay annaguna aan xaqiijina waxay tahay in la gaarsi in la gaarsiiyo meelihii lagu talagalay waxa la gaarsiiyo dabcan isagoo sheegane annagu aan aad iyo aad ugu dadaannaa wax kasta ha nagu qaadato laakiin meeshii la gaarsiiyo meesha marka la gaarsiiyo waxaan la shaqaynaa local governmentiga iyo maamul goboleedyada marka meeshaas joogo ugama sino oo ma dhahno alaabti waa tanaaya iska qaata laakiin haddana ku joogtayn ayaan ku yeelanaa waana ku hubinaa dabcan dee mar haddii shaqa la qabanayo marka qaar culeys wuu imaan karaa laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan ku dadaannaa in aysan dhicinin wax oo haba yaraatee raashinkaasi ama alaabtaasi ama wax onay tahay oo meeshaas la geeyahay inay ciddi loogu talagala ay gaarto ayaan aada ugu dadaannaa tan kale oo walaalka uu weydiiyey oo ku saabsan qarashka meesha ku tegayo waa run meelaha qaarkood dhaqaalo badan ayaa waxaa ku baxo ama amni ha naqato ama transportation ha naqato in meesha wax la gaarsiiyo laakiin walaalka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo meelaha aan inta badan wax gaarsiino oo sidaasoo kale qarashkeeda u badan yahay waa meelo ay shabaabku go-doomiyeen oo raashinkii iyo wixii allaale wixii meesha aali lahayba uusan aalin oo aan ku qasbannahay inaan raashinka ama cirka ka gaarsiino ama si allaale si lou gaarsiin kara lou gaarsiiyo maxaa yeeley maba maba u geli kariyaba dadkii go-doon bay ku jiraan marka wax kastaahe lacag iyo wax kastaa waxa ugu qiimo badan qotul daruuriga ugu qiimo badan marka waxaan isku daynaa iidana inaan raashinka iyo wax allaale wixii markaasi loo heli karo aan meeshaasi gaarsiino waa tahay dhegaysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa mawlid mascade dhabarey oo jooga degmada galdogob aad baan u salaamayaa wasiir maxamed macalin deegaano badan oo ka mid a deegaanada soomaalida waxaa ka jira colaado kuwaasoo sababay in maaragtay dadku ay maaragtay ka barakacaan marka mudug qeybo ka mid ah iyo gobolada maaragtay sool iyo sanaag oo kale iyo meelo badanoo maaragtay colaado laga soo sheegaya marka wax ma u qorshaysay ama ma tagtayba deegaanada colaad colaaduhu ka dhaceenoo wax ma gaarsiisay su-aasha sare inaan weydiya waa mahadsantiin dhammaantiin
waxaan rabaa walaalka runtii weydiiyey su-aasha ku saabsan meelaha colaadaha iyo ay ka jiraan oo khaasatan uu ku sheegay gobolada mudug iyo sool iyo sanaag wax malaga dabcan meelaha colaadaha ka jiraan labadaas meelood oo ku sheegay walaalkay kuma koobno meelo badan oo ka jira dalka ilaa iyo xuduudda ay soomaaliya la leedahay jabuuti ilaa iyo xuduudda kenya aan la leenahay oo labada cirifoo soomaaliya maanta dagaalo beeleedyo iyo dagaalo unsibay uga socdaan aadna waa uga xunnahay dabcan waxaana runtii rabaa inaan runtii meeshan ugu marsiiyo ummadda soomaaliyeed culees ka badan u haystaa culees waxaa haysto amni oo runtii ay saabtay argagixisadu ay saabtay waxaa haysto culees oo oo mataqaanaa cimiladu ay saabtay oo runtii ay ay marna abaar tahay marna fatahaad tahay waxaan marka ku aan kula dardaarmayaa qabiilada iyo dadka soomaalidu walaalaha ah inay iska joojiyaan colaadaha annaga haddaan nahay ka hay-adda maareynta masiibooyinku yes dabcan meel allaalay meeshii culees ka jiro ama oo dad soomaaliyeed ay ku dhibaato yihiin oo ay ay qax ka jiro oo ay abaaru ka jirto oo ay dhib ka jiro waxaan isku daynaa inaan gaarno dabcan dee tabarta ay hadda maalinta masiibooyinku waa tabar oo runtii ay ay ay la daala dhacayso oo iyaduba ay hadda jirto laba sano oad aragteen intay labadaa sano jirtaa inta ay la tacaalayso oo ama fatahaad leh ama colaada iyo qax leh ama abaar leh ama runtii dhulal la xoreynayo oo shabaabka laga xoreynayo oo aan la gaarin muddo lix iyo toban sano ka badan inay islamarkii gaarta ay mataqaanaa ka shaqaynayso marka waan gaarnay gobolada hadda uu tilmaamay oo hadda sc iyo dhinacaasna waan gaarnay gobolada galguduud waan gaarnay gobolada mudug haddaan rabnay inaan gaarno oo aan qorshaheeda ku jirnaa horena waa u gaarnay laakiin bilihii dambeyo dagaalada ka socdeen oo hadda goboladan hadda eriyadan ay aad iyo aad dagaalada uga socdeen oan aaminsannahay in dad badana ku qaxay qorshahayna waa ku jirtay laakiin dabcan waxyaaba howlo yaryaroo na soo gala darteed waxaan waxaan rajeynaynaa inaan xalino oon gaarna haddii ilaah yiraahdo marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dabcan ummadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa hay-adda in la kaalmeeyo dabcan kuma tiirsanaa karto dhaqaale ay ummad kale ka qaado ama adduunyada ay ka soo qaado waxaa la rabaa inay ummaddu ay ama ha joogto qorba ha joogto ama gudaha joogtee dhaqaalo lagu kaalmeeyo oo cilmi lagu kaalmeeyo oo aqoon lagu kaalmeeyo oo runtii khibrad lagu kaalmeeyo aad iyo aadaan usoo dhaweyna walaalka iyo ummadda kalantada runta soomaaliyeed waa tahay haddii aan dib ugu laabanno qayladhaantii aad dhowaan soo saarteen ee ahayd in ilaa iyo lix milyan oo soomaali ah ay wajahayaan abaaro xun marka maxaa xiga qayladhaantaas kadib tallaabada labaad maxay noqon doontaa wallahi tabala tallaabada labaad waxay noqon doontaa dabcan inaan mobilization samayno in culimada iyo ganacsatada iyo cuqaasha iyo cid kasta ayba la mobilize gareeyo inaan dee dadkayna badbaadsano haddaan nahay ummad guud ahaan hay-adda maalinta mas-uuliyinku dabcan waxay samayn doontaa inay horkacdo isku aadiso dabcan ay nidaamiso laakiin ummaddaa laga rabaa inay ay runtii arrintaasi isu mobilize garayso annuguna dee dabcan ummaddaasaan kamid nahay soomaaliyeed walaal waayahay marka caqabadaha ugu waaweyn ee mar walba idinka hor yimaada hay-addiinan xilligan xasaasiga maxaa ka mid a caqabadda ugu weyn oo naga hor timaada amniga waayo dabcan dalka soomaaliya meelo badan oo waxaa jiro weliba qeybihii ugu badnaay oo productive ka lahay oo beeraha iyo xoolaha iyo waxaasoo dhan waxaa haysto nimankan shabaabka uma ogolo access in mataqaana dadka loo kaalmiyo uma ogolo in beerihii laga shaqeeyo ma ogolo in webiyadii laga shaqeeyo ma ogolo mar aan damacnay inaan webiyada ka shaqaynahay amni dara darteeda iyo iyagiyo miinooyin iyo dhibaato ummaddii aan dadkii shaqaalihii naga naga dhibaateeyey ayaan uga soo baxnay dhibaatada ugu daran oo dabca qabadda ugu weyn oo naga hortimida waxay tahay nimankaa cadowga ah oo u diidan in laga shaqeeyo dadka oo infrastructure looga shaqeeyo dadka gacanta wax lagama sii karo maalin kastaane xaaladdaana way taagnaanaysaa waa in dadka looga shaqeeyaa wixii ay ku noolaan lahaayeen oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo webiyadii iyo warihii biyaha qaban lahay howlahaasaan rabna inaan xoogga saarno taasna waxaa noo diidan caqabadda amniga noo diidan walaal waay maxamuudow ku dhowaad shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay abaaro ayaa dalka kusoo laalaabtay laga soo bilaabo abaartii labada kun iyo tobankii labada kun kob iyo tobankii kuwii ugu dambeeyey ee isxigxigay hadda iyo tan hadda taagan marka maxaa ka barateen yani marka laga hadlayo ka hortagga si aysan mar kale u dhicin maya runtii dabcan walaal waa mahadsan tahay de dabcan wax kasta oo ummaddu ay mar kastaaba ay u yimaado waa inay aan barano saan ula noolaan lahaynay dabcan xaaladdu xaaladdii hore way iska bedeshay xaaladdii abaartu way waan waan aragnaa waa climate judginguna waa wax dhabahoo runtii aan aragno indhahayna ku aragno marka waxaan anagu waxaan dee ka baranay inaan horta marka horantood aan aweernahay oon ognahay oon u diyaar garaysannahay oon dabcan tabartaa yar laakiin inaan mar kastahay inay abaarta imaanaysahay dabcan hay-ad hadda maba jiri jirinba saalaasha ka qayb qaadato isku daydo inay wixii samayso dabcan in dadka laftikooda loo sii digo oo meelaha qaarkood looga sii digo meelaha aan aaminsannahay inay abaartu aada ugu xoogantaha maahane meelaha resourceka uu ku uu yaraa xoogo ahaan karana aan dadka u tilmaamno dabcanna markii abaartu ay jirtaa in laga shaqeeyo ceelasha sidii loo dayactiri lahaa waraha biyaha biyo qabatin kale oo roobka aduu yimaada noo qaban lahaa loo diyaarin lahaa si aan dee markii uu roobku yimaada biyihii looga faa'iidaysto marka dabcan wax badan aan ka baranay waana la waana la sii noolaan doonaa waa la sii kobci doonaa dabcan ummadda soomaaliyeedna waxaa la doonayaa inaan ogaano inay xaaladdu xaaladii hore aysan ahaynin oo ay ka bedelan tahay oo ay kalaami janji oo dalka soomaaliya ku jiro oo ay dee abaarihii soo daahi jiray aysan soo daahayn hadda waaya gabagabadii ayaan maraynaa dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn weli waxaa degan barakacayaal ay soo barakaciyeen abaarihii ugu dambeeyey marka ma ka warqabtaan dadkaasi xeryaha ku jira barakaca
walaalo aad iyo aad oo mahadsan tahay dabcan waa arrimaha aad iyo aad runtii xanuunka nooga ay ka mid tahay magaalooyinkii waaweynaay sidii muqdisho kismaayo baydhabo iban gaalkacyo garowe waxaa magaalooyinkii banaankeeda daadsan oo marka qaar aad isleedahayba magaalooyinkiiba iyagaa ka badan barakacyaal aada u xoogan dabcan barakacyaashaasoo runtii siyaabo badan usoo barakaceen qaar runtii qabiilada iyo dagaalada iyo marmarka qaarkood kasoo barakacay qaar shabaabka iyo colaadaha ay ku hayaan oo meelihii qaarkood kasoo barakacay oo ay u diideen beerihii inay tabcadaan oo ay xoolihii ka qaadanayaan oo dhibaatooyin ku hayaan iyo dabcan qaar abaaraha iyo runtii arrimahan climatka oo soo qaxiyey marka xanuun ayay nagu hayaan dabcan qorshaha wuxuu yahay in la saxo meesha ay ka yimaadeen si ay dadkaasi ugu laabtaan oo shiraftoodii iyo dignitigooda u soo noqdo oo ay xoolahoodii iyo beerahoodii iyo dhulkii ay mataqaanaa ay ku noolaayeen ugu laabtaan taasaan xoogga saarnaa dabcan iyaguna hadda meelaha ay joogaan sidii ay wax emergency lagu gaarsiin lahayn waa ka shaqeyna walaal waayahay ugu dambeyntii magaalada xudur waxaan ognahay in muddo sanado ah ay go-doon ugu jirto al-shabaab marka sidee uga warqabtaan dadka ku nool walaalo waa dee tan hadda ka hadlayay oo dabcan magaaladaasi iyo magaalooyin kalantoodoo runtii oo lamid ah oo diinsoor ay kamid tahay oo iqansax dheere kamid tahay oo oo oo magaalooyin badan oo runtii gobolada baaybakoor u badan ayay nimankaasi ay ay go-doomin ku hayaan muddo dheerna ku hayaan dabcan waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dadka magaalooyinkaas ku nool oo runtii dad adag ah oo oo dadaalo intii ay iskaalmay karaanna iskaalmeeyo oo dabcan ay communitigu ay odayaal iyo kulli ay samaysteen waxaan umaleya magaalada xudur ilaa iyo shan mar ayaan tegey labadii sanoo lasoo dhaafay waxaana intaas aan iska daba naqanaynay in uun dee dadkaasi ay ay noloshooda ay mataqaanaa ay sii wataan oo cadowgaasi ku hareereysan uusan uusan waxeen marka waxaan isku daynaa dabcan inaan hawada wax ka gaarsiino oo diyaarada wax loogu daldalo marka runtii waa waa ka bixi doonaa ilahi hadduu yidhaahdo waan rajaynayna in laga baxo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamuud macalin oo ah guddoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo